Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay ciribtirka cudurka dabaysha. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, agaasimayaal, dhakhaatiir iyo bulshada degmada Kismaayo. Wasiirka Caafimaadka Maamulka Jubbaland Ismaaciil Axmed Jaras ayaa ka warmay muhiimadda loo qabtay kulankan, isagoo sheegay in kulamadan oo kale door muhiim ah ka qaadan doonaan ciribtirka dabaysha.
waa idinka mahad celinaya laakiin waxaan shaki ku jirin qof kasta oo meeshan istaagay oo dadkii shaqada ku lahaa iyo kuwii maamulayay iyo kuwii shaqada fulinaya ah qof waliba inuu sheegay inay jirto cillad inay jirto cillad aan la inkiri karin oo marna aysan suura caqliga bini aadankii ka weyn tahay inuu qofku yidhaahdo shan tallaal baa laga qabtaa sanad walba magaalada Kismaayo oo noocyo kala duwan ah booliida kaliya maaha waxaan ka hadlaynaa measleska wax cudur kasta oo la iska tallaalay stilna dhibkii wuu jiraa oo magaaladii weliba xaafadaha Kismaayo laga soo qabtaa dad dhibkii qaba acceptable ma maaha cid kaa dhegaysanaysa male laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno oo insha allah systemku uu sheego maaha inuu qof sheego inuu systemku sheego qofka wacyigelyaha noqonaya qofka uu yahay iyo awooddiisa aqooneed uu leeyahay uu qofka wuxuu ku sheegi karo kan tallaalka samaynaya iyo systemku ogyahay in lagula xisaabtamayo inuu ogyahay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankan ayaa bogaadiyey wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland iyagoo bidhaamiyey muhiimadda ay leedahay in la badiyo tallaalada looga hortagayo cudurka dabeysha waxaan filayaa toddobada sano hadda keysaskan socdo gobolka jubbada hoose saddex keys ayaa kasoo martay gobolka geda saddex keys ayaa kasoo martay jubbada dhexe oon wax adeeg ka soconba isagana saddex keys ayaa soo laga helay waa toddobada sano uu socdo c v b d twogan keliya sanadkan ayaan waxaan ku nahay halka keys oo la helay oo biniaadanka laga baaray uu yahay gobolka jubbada dhexe laakiin waxaa jiro environmentalka ama meelaha bulacadaha waxaa laga qaaday south mudug gaalkacyo keliya saddex keys ayaa laga helay annaga hal keys ayaa kismaayo laga helay sidoo kale gobolka bayn waa laga helay muhiimadda ugu weyn marka kees la helo horta waxay caddaynaysaa inaan active nahay oon shaqaynayno muhiimadda waxaa darnaan lahayd in la dhaho kees lama haayo kees waa la waayey layskana seexdo hadhow haddana cudurkan dhibaato keeno dabayshu waxay ka mid tahay waxyaabaha naafeeyo ilmaha shanta sano ka yar da-doodo cudurkan boolyado waa laga hortegi karaa laakiin ka dabategiisa waa dhib badan yahay laakiin in laga hortago way fududahay waxaa laga hortegi karaa iyadoo wacyigelinta la badiyo kulamada noocan ah waxay door muhiima ka qaadanayaan ka hortagga iyo ciribtirka cudurka dabaysha isagoo ku dhaca caruurta ka yar shanta sano